mas-uuliyiin ka tirsan bahda caafimaadka ee degmada caabadwaaq iyo maamulka degmada oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inay diiwaan geliyeen soddon iyo toddoba qof oo looga shakisan yahay cudurka koronafirus kadib markii lagu arkay calaamadihiisa mas-uuliyiintan oo kormeeray isbitaalka guud ee degmada ayaa sheegay in labadii toddobaad ee u dambeysay ay sidoo kale saddex qof oo looga shakisanaa calaamadaha cudurka ay dhinteen waxaana ay kala ahaayeen hal ruux oo rag ah iyo laba dumara doctor sharmaake nuur xasan oo ah dhakhtarka isbitaalka degmada ayaa sheegay in saddex iyo toban ka mid ah dadka lagu arkay calaamadaha cudurka ay iyagu arkeen waa doctor sharmaarke nuur ahna agaasimaha isbitaalka guud ee degmada caabudwaaq waxaana caddaynayaa in maanta iyo wiigii lasoo dhaafay ay soddon iyo toddoba qofood uu ku dhacay cudurka coronaviruska calaamadihiisina ay ku cad yihiin isla markaasna ay u dhinteen saddex ruux oo mid ay laba ay dumar tahay nin midna uu nin raga u yahay cudurkan waa cudur aada beryahan ugu jiray ee degmada isla markaasna aan calaamadaha u dheyihin dadkiina aan ku karantiilnay guryahooda aan kulana aan soconno dadku way soo dhacayaan oo cudurka hadda tarab tarab bay usoo dhacayaan dhinaca miigana waa laga sheegayaa dhinaca magaalkana waa intaan tirada aan soo sheegnay waxaan markaa aan message u diraynaa amba codsi aan u diraynaa wasaaradda caafimaadka tan dowlad goboleedka galmudug inay si dhaqsa ah inooga soo gaaraan dadka ku karantiilan hadda naqaska wuxuu hayaa saddex ruux ma u hayna agabkii oxygenka madaxa caafimaadka degmada caabadwaaq cabdinaasir cali jaamac iyo guddoomiyaha degmada caabadwaaq mahad cumar cilmi ayaa ugu baaqay wasaaradaha caafimaadka ee dowladda federaalk soomaaliya iyo galmudug in si deg deg ah degmada loola soo gaaro qalabka caafimaadka ee cudurka koronafirus oo sida isbitaalka guud ee degmada oo au joogo doctor sharmaake wuxuu noo caddeeyey saddex iyo toban qof oo koronafirus ah ama uu calaamadihii oo xanuunkaas au ka wada arkay oo au noo sheegay oo liis garaysan ayuu noo sheegay waxaan kaloo la xiriirnay dadkii muxuu ahaa ii sheeg isbitaallada kale ayaguna qaar bay noo sheegeen oo saddex qof iyo waxbay noo sheegeen waxaa toddobaadkii lasoo dhaafay u dhintay saddex qof oo aan uga shakinay xanuunka coronaviruska calaamadihiisi aanu ku aragnay laba ay dumarta yihiin midnaha uu isbitaalkan ku dhintay degmada sida uu noo sheegay dhakhtarku doctor sharmaake waxaanu codsanaynaa soddon iyo toddoba qof sida loo sheegay baa hadda xanuunkii aan uga shakinay waa shaki annagu baaris ma hayno waxaan hadda kula soconana ma hayno waxaanu codsanaynaa wasaaradda caafimaadka ee galmudug iyo heer federaalba xanuunkii degmada aad buu ugu jiraa waxaan ku xaqiijin karnaana ma yaalaan gurmad in naloo sameeyo oo arrintan nalagala qayb qaato toddobaadkii lasoo dhaafay iyo runtii bishii dhammaatay bilow ilaa iyo xilliga hadda ah wacyigelin aada u ballaaran baa deegaanka ka jirtay dad lagu qiyaasay laba boqol oo qof qiyaastii baa kaamamka iyo magaalada wacyigelin ka waday telekoobtana soo gaartay oo xanuunkaas calaamadihiisii ay ku dhamaystiran yihiin waxay gaaraysaa sidii raggii igu horreeyaba sheegay soddon iyo toddoba ruux ilaa labaatameeye ka kacday xanuunka oo hebel iyo hebel iyo hebel loo wada garanayo na way joogaan saddex qofna inta la ogyahay waa u baxday waxaan leenahay hala dadaalo ummaddan si loo badbaadin lahaana dhexda ha loo xirto xaaladduna meel adag bay runtii ka maraysaa waxaan codsanaynaa in la soo gaaro agabkii neefta qofka looga fujin qalabkii oxygenka neefta qofka looga fujinayey iyo waxyaalihii la macluumaadka la xiriira si kastaba shacabka degmada caabudwaaq ayaanan ku baraarugsanayn halista caafimaad ee uu leeyahay cudurka koronafirus iyadoo ay xusud mudan tahay in kooxaha wacyigelintu iyo idaacaduhu ay wadaan fariimaha ay dadka ugu sheegayaan halista cudurka koronafirus uu leeyahay ayaala cabdulaahi jaamac rediyo daljir caabudwaaq